أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo taagan isgoos halis badan xamse cabdibarre oo qira inaysan waxba ka qaban himilooyinkii ay sheegan jireen xaalad quus ahna muujiyey siyaasiyiin murtadiinta ka tirsan oo ku goodiyey inay samaynayaan wax la mid ah maleeshiyaadkii loo bixiyey midnimo qaran ee sannadkii labada kun labaiyolabaatankii muqdisho dagaallada siyaasadeed ka huriyey iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka shanqariyey in shabaabulmujaahidiin ay yihiin rajada keliya ee ummadda soomaaliyeed warbixin ku aaddan ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah hub aruursi xooggan oo muqdisho laga dareemayo iyo farmaajo oo dignin culus u diray xasan gurguurte maxaan ka ognahay heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qowsaarada siliibiyiinta ee xamar ku wada sugan sidoo kale barnaamijka faafareebku waxaan caawa idinkugu hayaa shacabka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gedo iyo jubbada hoose oo si diiran u soo dhoweeyey guulaha ay reer khasa ka gaareen dagaalladii ay la galeen isbahaysiga sahayanada iyo siliibiyiinta waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa baraha bulshada oo si aada looga hadalhayo filimkii alkataa'ib ay ka soo saartay mucaskarkii sheekh bashiir haddaba sidee shacabka u arkeen in abwaano caan ah ay ka soo muuqdaan saaxada jihaadka soomaaliya barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale waxaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan maamulka ashaadaladirirka puntland oo deegaanada waqooyi bare ee soomaaliya ka mamnuucay in la geeyo raashin ay dirtay kooxda riddada soomaaliya qodobadaasi iyo wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laaf istriimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo ففريبك ورركا وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowna barnaamijka faafareebka wararka madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa caawa la wareegay talada dalkaasi xogihii u dambeeyey aan soo dhowey walaalka maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaha bashir waxaa goordhow xilka madaxtinimada maraykanka loo dhaariyey donald trump oo ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ee wadankaasi ka dhacay bishii novembar ee sanadii labada kun ee afar iyo labaatankii trump khudbad uu jeediyey kadib dhaarintiisii wuxuu ku sheegay in isaga uu dhaxlay bokon aad u liita xukuumaddii hore ee biden ayuu ku eedeeyey in dalka ay soo gelisay kooxa mujrimiin ah oo ula jeeday dadka soo galootiga ay kasoo booday derbiga wadanka mexico wuxuu ka hadlay cilaaqaadka arrimaha dibadda ee maraykanka kala dhexeeya wuxuu sheegay in xukuumaddii isaga ka horreysay cilaaqaadkaasi aad ay u xumaysay sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday in isagu uu hadda la wareegayo dal dhaqaalihiisa iyo heegalkiisa dowladnimo uu baaba'san yahay sida uu hadalka u dhigay wuxuu aad ugu diganayay joe biden oo hareertiisa taagnaa biden wejigiisa waxaa laga dareemayay caro iyo murugo isagoona hadal kooban oo ujeediya ku sheegay in qoyskiisu ay cadaadis iyo karaahi ay wajahayaan mar uu soo hadal qaaday waxyaabaha uu qaban doono wuxuu isku sheegay inuu yahay ninka america barwaaqo gaarsiin doona wuxuu sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayo nafta lagu dhaafiyo dhegtiisana ay baaruudda rasaasta ku qaraxday isla markiiba wuxuu sheegay inuu saxiixayo dhowr wareeftooyin fulin ah oo ugu horeeyaan waxa ugu yeeray la dagaalanka mujrimiinta oo ula jeedo dadka soo galootiga wuxuu sheegay in kumanaan qof uu tarxiilayo wuxuu soo hadal qaaday in uu la wareegayo kanaalka loogu yaqaano banama ee qaaradda america dhaca ninka lagu magacaabo j defense oo ah ku-xigeenkiisa ayaa isna khudbad kooban jeediyey trump xiligan America uu ka noqonayo madaxweynaha afartan iyo toddobaad ayaa kusoo aaday xili xasaasi ah oo daafaha caalamka ay colaado ka jiraan dagaalka Ukraine oo kale Trump hore wuxuu u ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono dagaalka Ghazana uu soo gabagabayn doono laakiin laakiin xabajoojinta Ghaza waxay dhacday maalmihii ugu dambeeyay ee xukunkii Joe Biden aad buu u mahadsanyahin walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa markan iyo kooxda rajada soomaaliya ayaa taagan isgoos halis badan xamse cabdibarre ayaa qiray inaysan waxba ka qaban himilooyinkii ay sheegan jireen isagoona xaalad quus hamuujiyey siyaasiyiin murtadiinta ka tirsan oo ku goodiyey inay samaynayaan wax la mid ah maleeshiyaadkii loo bixiyey midnimo qaran ee sannadkii labada kun labaiyo labaatankii muqdisho dagaalada siyaasadeed ka horiyey iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka shanqariyey in shabaab almujaahidiin ay yihiin rajada keliya ee ummadda soomaaliyeed ku soo dhowaada warbixin soo koobaysa waa kan walaalkeen cabdulqaadir rabbaani kooxda riddada ee ku cambaxday xaraashka iyo iibgeynta dalkan muslimka ah ee soomaaliya oo sanadkeedii saddexaad sii cagacagaynaysa ayaa dhex dabaalanaysa muujado khilaafaadyo siyaasadeed oo suurtagal ay tahay in ay dhaliyaan kacdoonno hubaysan oo meesha lagaga tuurayo xasan garguurte iyo kooxdiisa iyadoo dhanka kale kooxdan riddada ee wajahayso habacsanaan amni kadib markii xasan xaraashlaha kooxda riddada soomaaliya ay maleeshiyaadkiisu ku soo jabeen duulaanadii ka dhanka ahaa shareecada islaamka ee ay ku qaadeen gobollada dhexe ee soomaaliya siyaasiyiin iyo xildhibaano mucaarsan garabka xasan garguurte ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan qorshayaasha muddo kororsiga ee daaha looga dhigayo doorasho qof iyo cod ah oo soomaaliya laga qabto sannadda labakunxyolabaatanka kaasoo mucaaradka murtadiinta ah ay sheegayaan sababaha xasan xaraashle uu u iibsanayo dhulalka danta guud murtadiin ay ka mid yihiin rofesor cabdi ismaaciil samatar cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif murtad oo shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa ay tilmaamayaan in xasan garguurte ay gaalada waddanka ku haysa u diideen qarashaadka uu ku abaabulayo damciisa dib u soo laabashada isaga ajandahanu ka diidanaa muxuu yahay uu doonayo ama dhulkii inuu xaraasho ama maguurtadii dhaxalka soomaaliyeed ee badda iyo dhul ahaa inuu cid kale ka kireeyo ama ku wareejiyo dan qura ayuu ka leeyahay walaalahayna way ka hadleen dantaasina waxa weeyaan inuu meesha sii joogo oon cid kaloo la tartami kartaa hayna iman
war baarlamaanka iyo madaxweynaha waa shuraako baarlamaanku waa baarlamaan dhufaanan dhufaan ma taqaaniin wanka markii xaniyaha laga tumaadaya dhufaan anaa inii sheegaa baarlamaanka waa dhufaanan yahay beesowna ku dhufaanan yahay xataa cabsi kuma dhufaana dalkan baarlamaana ka jiri jiri oo cabsi jiri laakiin kan cabsi maaha hunguriga ku dhufaanaya
annaga hadda waxaan ka raacaynaa hadalkii madaxweynaha madaxweyne xasan isagaa noo sheegay inay inay yihiin cadowga ugu cadowsan al-shabaab ay ka cadowsan yihiin hadduu wax ka duwan arkay soo ma fiicinaan inuu noo sheego yidhaha arrintii waa isbeddeshay nimankii xabiibay noqdeen sheekadu waa dhammaatay ogaada
murtadiintan ayaa isku haysta kursiga madaxtinimo ee kooxdaas riddada ee ma jirto maslaxad ummadeed ee ay ku loolamayaan murtad cabdulaahi sheekh xasan oo kooxda riddada xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa sheegaya in aysan jirin cid xamar ku dooranaysa xasan garguurte xasan bal meel xamara cod ka sameyna waa kale yeyta cidda xamar xasan codka uga raadinaya milyan iyo shan boqoloo qof oo shacaba ayuu inta buushashka ay deganaayeen oo disbaleyska ay ku ahaayeen oo dhulkii dowladdaha ka kiciyey ayuu ganacsata ka wada gatay yeytaa cidda xataa xasan joogto uu xasan leeyahay halay doorto oo xamar aftirkeer halayga doorto uu leeyahay xagee joogtaa dadka soomaalida waa kaasanta wada kiciya ay ceelasha biyo afgoynta ka dhexwada daadsayn roob kula da-ay dabash kula dhacaysa marka da macnaha haddii xasan yimaado maaha in oo wixii xalaal naqdeene laakiin isla kii ayaa ii muuqda badbaado qaran hadda xagee ku horay haddii dastuurku dhammaado aydan wax la dhisin oo xasan sidoo wuxuu ku calcalaajinaya hadda isaga sii wato ilaa ninka waqtigu ku socda waa asaga inuu ogyahay in kale kalama helo saaxiibadii horta qaar badan oo kamid ugu xirma waqtiga inuu ka dhaca ka tagaan badbaado xaggay ka horee waxa lagu kala joogaa waa sharciga haddii sharciyadda iyo mandateku dhammaadaan badbaadada hadda xaggee lagu horeeya inay timaad xasanna sidii wadaa soo maasaad adiga ii sheegaysa anaan ag wada ognaha asna gada ciidankeeya xagga wax ku suubi wanmawanfoodan qabanaya qof loo jooji maayo wadaa soo maha falanqeeya idris faarax oo ka faallooda siyaasadda arrimaha soomaaliya oo dibad joog ah ayaa waxa uu ku tilmaamayaa ficilada xasan garguurte kuwa loo soo dirsaday oo ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye burburka shaqadan waa shaqo loo dirsaday waayo qofkii ka shaqeeya qofkii ka hor imaadaana ama waxaa weeye argagixiso al-shabaab baa tahay maxaan ku rahdaa ma yalba adag tahay maxaan ku rahdaa dimuqraadiyadoodii baad ka hor timid maxaan ku rahdaa kiis badan baa kiis badan baa u yaalo marka kiisku wuxuu isku xiran yahay ilaa new york buu isku xiran yahay taas marka waxay kamid inay soomaalinimadii inta burburto hadda meesha aan marayno aan marayno marka ama wuxuu noqon karaa dadkaas dad maangaab ah oo aad u maangaaban qof waalan waalida soomaalida waxay u haysataa qofka dhar ka dhigo ma ahan oo keliya dadka qofka dharka dhiga waali ma ahan qofka qabyaalada ku adeeganayo ee ka shaqaynaya gaalada u adeegayo qof waalan waayo qof miyir qaba ma ahan oo dhiigga walaalkii banaysanayo oo laba qabiil isku dilaya waxba galabsan oo dadka kala fogeynayo oo ummadii soomaaliyeed burburinayo oo lacagta ka samaynayo xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa uu qiray in kooxdooda aysan awoodin in ay xaqiijiyaan himilooyinkii ay hiigsanayeen saddex sano ka hor wuxuu tusaale u soo qaatay lacagaha canshuuraadka ah oo ay qaadaan oo aysan waxba ugu qaban bulshada xamse cabdi barre ayaa waxa uu cararbaabay in aysan jirin wax ay maanta sheegan karaan haba yaraatee islamarkaana dhaqaale darro ba'an ay ka jirto magaalada muqdisho nugeylka dowladnimada dowladnimo hay-adaheenna aada u nugul masalan daahfurnaanta daahfurnaan la-aan ayaa jirta iyo musuq oo daciiftinimada iyo tabarxumada hay-adaheennu ay keenayso ayaa ayaa jirta waana tahdiid khatara haddii sidaas hay-aduhu ay u nugul yihiin waxaa ka mid a adeega dowladdu ay bixiso aada u liita oo dee aada iska wada garanaysaan hadday tahay caafimaad hadday tahay amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay waxoo dhan wixii dowladda ay bixin lahayd aada u liitaa wax yar bay dowladdu bixisaa oo aan waxba gaaraynin sidaa darteed waxaa laga yaabaa in ka badan saddex milyan oo arday soomaaliyeeda oo waxbarasho gaartay inay ciidda miisanayaan kuwaasi marka waa qumbulad goor kasta qarxi karta waa halis bulshada waxay ku yihiin amniyan xagga amniga xagga dhaqaalaha waa khasaare human resource khasaaraya oo halis ah oo haddii aan loo helin xal meel la socdo aan la garanayn
mar kale falanqeeye idris ayaa waxa uu aaminsan yahay in madaxda kooxda riddada ay yihiin burcad dabadhilifyo mujrimiin ah oo kabaqaad u ah shisheeyaha
dadka soomaaliyeed hadda ka horna waan ka hadlay dadka soomaaliyeed way garanayaan cadaawadda etoobiya iyo dowladaha taageero ay soomaaliya u hayaan dadka soomaaliyeed waa dad la burburiyey oo la baaba'shay oo la isku dayay in dhulka lala gooyo laakiin sida xaqiiqa ay tahay mar kaste dadka soomaaliyeed qola dagaalanto dad dadka waxay lu arkaan al-shabaab dhibaato dowladnimada soomaaliya hortaagan anigu uma arko anigu uma arko inay yihiin dhibaato dowladnimada soomaaliya hortaagan waxaan u arkaa inay yihiin dad la dirirahayo soo duulayaal sababtoo ah haddaanay soo haddaan anigu waxaan waase waxaan anigu aaminsanahay markaan de fiiriyo dee arrimaha soomaaliya ka socda markaan fiiriyo waxaan u arkaa dad la dirirahayo soo duulayaal waxaanan aaminsanahay haddayna ayaga ahayn soo magaalada muqdisho khaniisiinta ayaa isku aroosi lahaa etoobiyana way qabsan lahayd soomaaliya dhulka soomaaliyana faruhu ka bixi lahaa oo al-shabaab waxay la dirirahayaan soo duulayaasha dad soomaaliyeed waay xagee ka imaadeen al-shabaab waa dhalinyaro soomaaliya way u dirirayaan kooxdan riddada ee madaxdeedu dillooday musuqa ayaa fagaarayaasha waxa ay ka qirayaan in ay ku hungoobeen dhammaan howlihii ay sheeganayeen in ay ummadda u hayaan sida garsoor beenaadka baibalka lagu xukumo ay uga soo hor jeesteen bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada muqdisho islamar ahaantaana ay u cadaalad doonanayaan mujaahidiinta iyo goobaha ay ka taliyaan murtad xamse cabdi barre ayaa mar kale waxa uu leeyahay shacabka soomaaliyeed waxay u xugum doontaan dhulalka ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta al-shabaab sida jilib oo kale
laga yaabo inuu saylad iska noqday oo kadibna halka hal guri ama hal meel oo laysku haysto aad arkayso intaasoo goormay soo baxday xilliyadii aad adkaa wax la iska soo madmadoobeeyey oo lasoo iska soo wada daba qoray waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed garsoorka sidaasa oo markii dambe inta layskaga tegay dadkan iskaga huleeleen jirib loo doontay garsoor loo doontay garsoorkaas ayaa marti la idinka yahay sidaad sumcadiisii kusoo celin lahaydeen ugu dambayntiina hoggaanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu wacad ku maray in waddanka aan lagu maamulayn waxaan ka ahayn ku dhaqanka shareecada islaamka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad degaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah waxaa alaab halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa oo baruursi xoogan oo muqdisho laga dareemayo iyo farmaajo oo digniin culus u diray xasan gurguurte xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay xukuumadda muqdisho iyo kooxaha mucaaradka oo u badan xildhibaano iyo siyaasiyiin ayuu xasan gurguurte ku hadaaqayaa in uu qabanayo doorashooyin maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee xukuumadda muqdisho ayaa war qoraal ah ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya farmaajo ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in uu rabo sidii uu u qaban lahaa doorasho uu keligiis kaabe ka yahay islamarkaana uu qorto dastuur aysan qayb ka ahayn maamul goboleedyada wax ka bedel dastuur iyo qabasho doorasho aysan qayb ka ahayn puntland jubbaland iyo hormuudka siyaasadda dalka waxa keliya ee lagu fasiri karo waa in hoggaanka talada dalka haya uusan wax tixgelin ah u hayn wadajirka iyo midnimada dalka oo ah mas-uuliyaddii qaran ee loo doortay uuna damaciisa gaarka ah ka horumariyey masaalixdii guud ayuu yidhi farmaajo hogaamiyihii hore ee xukuumadda muqdisho ayaa ka digay in qalalaasaha ka dhasha doorashooyinka ay isku beddelaan dagaal toos ah oo ka dhaca muqdisho kaasi oo dhex mara dhinacyada dabadhilifyada ah ee isaya baaqan uu soo saaray madaxweynihii hore ee xukuumadda muqdisho ayaa ku soo aadayaa xilli guddida doorashada ee soomaaliya ay soo saareen mar sii horreysay oo maanta ah in ay furan tahay diiwaangelinta ururada siyaasaddu dhinaca kale huburuursi xoogan ayaa laga dareemayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir siyaasiyiinta mucaaradka ayaa suuqyada ka soo iibsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana xaafadaha qaar laga maqlayaa dhawaqa rasaas iyo madaafiic tijaaba ah inkastoo xukuumadda xamse cabdibare ay dhowr jeer soo saartay awaamiir ay ku mamnuucayso haddana iibsashada hubka ayaa ah waxaa sida weyn loo hadalhayo shariif sheekh axmed axmed daaci muuse suudi xasan cali khayre iyo siyaasiyiin kale ayaa ah kuwa ugu badan ee hadda hubka kaysanayo waxaana la rumaysan yahay in hub iibsashadan loogu diyaargaroobayo xilliga kala guurka ah ee xukuumadda muqdisho kusoo wajahan sanadka soo socda waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulada deni iyo madoobe oo villa soomaaliya ku eedeeyey musuq maasuqa arrimaha gargaarka maamulada shaadala dirirka ah ee jubbaland iyo puntland ayaa mar kale jeediyey eedeymo xoogan oo ka dhan ah kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda gargaarka maamul goboleedka isku magacaabay jubbaland murtad axmed xasan cumar ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kismaayo ku beeniyey war ka soo baxay kooxda uu madax u yahay murtad gurguurte kaasi oo ahaa in gargaar ay gaarsiiyeen deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo wasiirkan u hadlay maamulka uu madaxa u yahay murtad axmed madoobe ayaa sheegay in xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ay siyaasadaysay arrimaha gargaarka iyo mashaariicda horumarinta hay-adaha isku sheega gargaarkana ay ku cadaadinayso inaan wax gurmad ah la gaarsiin deegaanada maamulkiisa dhankiisa maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntland ayaa beeniyey gurmad ay sheegtay kooxda riddada soomaaliya inay u dirtay deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo wasiirka warfaafinta maamulkaasi murtad maxamuud caydiid direr oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso ayaa sheegay in kooxda riddada ah ay boobtay gargaarka ay ka helaan saliibiyiinta iyo dowladaha riddada ah shakhsiyaad gaar ahna ay ku wareejisay raashiin laga soo raray bakhaaro ku yaal magaalada muqdisho sida uu hadalka u dhigay raashiin suuq bacaad laga soo rarayo in la yidhaahdo puntland baa loo rarayaa oo dhulka la marinayaa waxay ku tusinaysaa nidaam xumada iyo boobka ka jira dowladda soomaaliya waxaa sidaas yidhi maxamuud ceydiid dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka uu fadhigiisu yahay garowe maamulka deni ayaa sidoo kale ku guudiyey inay tallaabo adag ka qaadi doonaan shakhsiyaadka ay ku sheegeen in loo soo dhiibay raashiinka ka yimid kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka guud maraynaa boqolaal miinooyin ah oo yeman laga soo saaray muddo hal toddobaad ah mashruuca masam oo ah mashruuc uu sacuudigu horkacayo oo ka socda waddanka yemen ayaa toddobaad gudihiis ku dhawaaqay in toddoba boqol iyo soddon iyo laba miino laga soo saaray gobollo kala duwan oo yeman ka tirsan cadan oo kale waxaa laga soo saaray boqol konton iyo afar miinooyin aan weli qarxin sidoo kale gobolka xudayda waxaa laga soo saaray hal miino oo antitaangiga loo yaqaan iyo mid kale oo aan qarxin gobolka lexja oo kale waxaa laga soo saaray afartan iyo afar miino oo nooca lidka taangiyada ah soddon iyo laba miino oo aan weli qarxin ayaa sidoo kale laga soo saaray degmada tuban halka afar miino oo aan qarxin laga soo saaray degmada alwahda halka laba miino oo antitaangi ah iyo afar kale oo aan weli qarxin laga soo saaray degmada almudaaraba waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa caruur ka firxatay dagaalbeeleedyada shabeellada dhexe oo lagu laayahay webiga caruur ayay qoysaskoodu ku barakaceen dagaalbeeleedyada ka socda xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa lagu laayahay webiga ilaa afar caruur ah ayaa lasoo werinayaa in iyagoo ka baxsanaya rasaasta ay ku dhaceen webiga ilaa iyo haddana aanan nolol iyo geeri toona lagu weynin sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka markan haddii aan eegno bashiir xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza maanta waxaa marinka khaza ka bilowday baadigoobka toban kun oo shuhada ah oo ku hoos jira burburka hoostooda waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in la helay shuhadada boqol laba iyo labaatan xubnood iyo dhaawaca saddex boqol afartan iyo kow xubnood tirakoobka guud ee shuhadada khaza waxa uu sidaasi ku gaaray afartan iyo toddoba kun iyo soddon iyo shan xubnood halka dhaawacna uu marayo boqol kow iyo toban kun iyo sagaashan iyo kow xubnood tan iyo toddobadii oktoobar dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa maanta rasaas ay ku fureen dadka filistiiniyiinta ah ee ku dhaqan marinka khaza waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad toban xubnood sidoo kale askari ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadaha looga hadalayay arrin ku saabsan filin muuqaal ah oo mu-asasada alkataib ay ka soo saartay mucaskar tababar loogu soo xiray ciidamo ka tirsan mujaahidiinta filimkan oo xiise gaara xambaarsanaa ayaa si gaara la iskula dhex qaaday shabakadaha bulshadu ku wada xiriirto sida twitter iyo facebook waxaanay dadku ka bixinayeen jawaab celinno kala duwan waxay dadku si aadaha filimka uga soo jarjaranayeen sawirada abwaano caan ka ahaa magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa kuwaasi oo isdaarka alkataayib ka soo muuqday iyagoo hubkooda garwaxsan islamarkaana mucaskarka soo dhammaystay dadka qaar ayaa arrintan ku tilmaamay guul weyn iyo in bulshada soomaaliyeed u bislaatay ka qaybgalka jihaadka halka dadka qaarna ay si kale u dhegayeen haddii aan eegno qaar ka mid ah fikradaha dadweynaha waxaa ka mid ahaa farxaan macalin qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay in labeyntii bulshada ee gobolada waqooyi ahaana aqoon-yahanadii bulshada ay soo tiigsadaan wilaayaadka islaamiga ah ayna tababar soo qaataan si ay ciidamada shisheeye dalka uga xoreeyaan waxay muujinaysaa in mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin cidda keliya ee ummadda ka difaacaysa cadowga soo jireenka ah raaqiy yaasiin qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay allaahu akbar waa wax lagu farxo in bahda iyo abwaanada soomaaliyeed ay buuxiyaan sufuufta jihaadka soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay in abwaan gamaadiid iyo abwaan nageeye aan ku arko safka jihaadka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay jihaadka soo haleelaan kulmiye kulbiyuhu qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay anigu waxaan u arkaa guul iyo gobonnimo in wixii ay aaminsanaayeen lasoo ambabaxaan oo ay la tagaan meel ay xorriyad ka helayaan waxaan la yaabay caqliga dadka odhanaya abwaanadan dhiig ay daadinayaan oo shacab ay xasuuqayaan waa dad waaweyn waxay la dagaalamayaan ciidamada shisheeye waana askar cusub oo islaamiyiinta ka soo dhex muuqday yaan la degdegin hala sugo waxa ay sheegi doonaan ayuu yidhi xeyle cumar qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay haddaan abwaanada la soo dhoweyn micyaal iyo kuwa shaarbaha daysta sida yuhuudda ayaa la soo dhoweyn lahaa ayuu yidhi subayr yemani qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay kulley abwaanadu waxay ogyihiin ma wada ogidiine shabiska dhaha oo ka aamusa waxa ay doorteen ilaan qof walba dooqiisa iyo doorashadiisa ayuu leeyahay ayuu yidhi cali cabdi guri qof ay ugu qoran tahay haddii aan ugu dambayntii soo qabanno waxauu leeyahay dalka duulaan baa lagu yihoo duul baa ku soo dumay damac baa ka galay amxaaro xeebaheenniye war gumaystaha gumac u afaysta ayuu yidhi xubintiina caawa bashir waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo shacabka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gedi iyo jubbada hoose ayaa si diran u soo dhoweeyey guulaha reer khaze ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen isbahaysiga sahyunada yuhuudda iyo saliibiyiinta aan ku horeyno waxgaradka wilaayada gedo iyo aragtidooda بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى هذا مهر له إلهي سورة قليي قولها استبجوغه ومسلمين تؤسوه ينيسو الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى الله أصغى يا سورة قليي أصغى أنكم هذينينا وحانا كبرينا الله سبحانه وتعالى إنو قوشاس نوتشوكتيو ميل والبو مسلمين تقدق الله ما هي أن قوله استبجوغه ilaahay subxaana watacaala inuu u laba raabo culayska gaalada iyo cadaawadan uu naga qaado markaan u gudbo dhinaca iyo falastiin wixii ka jiray falastiin haddee markii hore waan la xanuunsanayn muslimiintu waa hal jir ohoo hadduu midu xanuunsado ma hurdaayo kii kale hadday guul imaadana waa inay mashxarad iyo farax ku wada seexdaan annagu markii hore oo ay dhibaatadu jirtay waan la xanuunsanayn markii hadda la sheega guushan ah waannu insha allahu tabaaraka watacaala waa soo dhoweynaynaa guusha noo muuqato aad baan ugu tahniyadeynaynaa way samartameen waxaana rajaynaynaa geyigaa barakaysan ee qudus iyo eeriyadiisa mar dhow ilaahay subxaana watacaala inuu ka huleelin doono cadaawada saliibiyiinta ah oo kuwa gaal oogu xun ah in ay meeshaas dhaafi doonaan insha allahu tabaaraka watacaala guulaha lasoo sheegayo oo ay ka mid tahay maantayto nimankii shan iyo toban bilood ka hor ee ballan qaaday ama ku dhaartay ama isku dhaarsaday ama isku bahaystay in ay baabi'inahayaan qaryadaas yarta dadka ku noola muslimiintaho oo falastiin maxaabiista ay hayaan xoog ooga soo furahayaan maanta shan iyo toban bilood kadib waxaan maqlaynaa inay maxaabiistii gorgorsan hayaan oo hanagala gada ay leeyihiin waxayna ugu tageen meesha ayada ah duul dagaalamahayo kii oofsadoo ilaahay waddadiisa ku dhintana farxad uu ku muqan yahay midka jooga goobtuna laba guul midkood rabo kii dhintay oo ilaahay subxaana watacaala uu oofsadayna midka hadda dagaalamahayana laba guulunbuu mid u taagan yahay inuu waddankiisaoo xorriyad ah oo shareecada islaamka lagu maamulahayo uu ka taliyo iyo in uu guusha walaalkiisa horoo shahiiday uu helay uu hela qofka muslimka khasaare ma ahan labadaa guulood buu leeyahay laakiin gaalka wax guulo uu leeyahay ma lahan waa kan ku gorgorinahaya tiro aad u fara badan ha laiga bedelo halka maxaabuuska ah guushaas waa soo dhoweynaynaa guulahaas istaba muuqdoo dhan waxay u muuqdaan inay yihiin guulo aad iyo aad iyo aad noo dhiiragelinahayo ilaahay baana suurogeliyey kuwa dambe oo dhici doonana ilaahay baa suurogelin doono awoodda allah subxaana watacaala iyo kaalmada uu muslimiinta meel kasta oo joogaan u kaalmaynhayana waa midii ballanqaadka ilaahay subxaana watacaala uu noogu ballanqaaday annaguna waan rumaysannaha ballanqaadka ilahay waana sugaynaa wayna bilaabatay wayna noo dhammaystirmi doontaa soomaalidu waxaan idhi nin samraa sadkiisalo idin samanin gaalada kuwa gaalku saanyaday oo diintii ka saahiday sanqadhada ka gowraca siyana sun iyo halis muslimiinta ka dagaalamaya guud ahaan bariga africo in ay samartabaan ayagana gaaladuna la samartabaan guulaha ka muuqato ee falastiin taalibaan guulahaas ayagaana ay qariib ku soo tahay ayna kaba adkaadeen oo maantay dhufaysaha ay ku xaarahayaan muslimiinta meel kasta oy joogaan maantayta farxad bay ku nool yihiin annaguna waxaan ka mid nahay noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga africa aniga oo ah xasan cismaan biixi waxaa aad iyo aad usoo dhaweynayaa maantita guushaas iyada ah waxaana nahay muslimiinta ku faraxsan guushii ay gaartay filistiin waxaanan kuwa kale ku baraarujinayna soomaaliyeed sidaa iyo kuwa kaleo mujaahidiinta oo ummadda muslimka u jihaaday dalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda kana dhimanhaya gaaladu waxay la damacsan tahay inay sii laba raabaan dadaalkooda insha allahu tabaaraka watacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu annagoo aan nuqubada gobolka gedo aan ahay naqiib cismaan maxamuud maxamed waxaan bogaadinayaa hambaliyada falastiin nooga timid walaalahana falastiin allaha guuleeyo guusha ay u dhalatay waxaan leenahay hanii'an lakum waan soo dhaweynaynaa waan u bishaaraynaynaa waan u hambalyaynaynaa waxaan leenahay shuhadada shahiidayna jannada firdows allah ka dawaabsiiyo waa dhaman adeegteen shan iyo toban bilood baad sabrayseen iimaankiina allaha adka qawiyeeyo iimaan qawi lahaad ku ku dagaalanteen haddana guul baad taagantihiin annaguna waa ila garab taagana waana insoo ducaynaynaa sabra oo sabra oo sabarkiina sii badiya saas ayaan leenahay walaalahana falastiin gaalada yahuuddana waxaan leenahay faquda cadaabila qowmi ladiina dalamuu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin kuwaas allaha burburiyo allah burburiyey allahna meel walba kasoo weeraray kii gadaal ka taagnaa maraykan ahana waa burburahayaa waxaan leenahay walaalayaal sabra annaguna waa in la garab taagannahay waana in soo tahdiyeynayaa jazaakum allahu khayran intaasaan kusoo gebagabeynlah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aniga oo ah waas faarax cali horar waxaan halkan ka bogaadinhayaa guusha ay gaadhay walaaladeen falastiin ee ilaahay ka guuleeyey gaalada kabacdi markay shan iyo toban bilood ay dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda ay hureen gaaladii way ka guulaysteen ilaahay baa ka guuleeyey waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa sida geesinimada le dhiirigelinta le wadaninimada le islaamnimada le ee uga guulaysteen gaalada ee geesinimada leh ayaan u bogaadinhayaa walaalaheen falastiin waxaan aad iyo aad ugu ducaynhayaa guusha wayba gaadheene in alla u dhammaystiro waddankana gacantooda maxaan ku idhahdaa siday tahay alla ugu simo laguna xukumo shareecada islaamka ha diidaan hana ka dhaman adeegaan warka gaalada ee sabaansabka hadda ku wadaan way sabaansabayaan way sabaansabayaan sida noo yeela maxaan ku dhahdaa soddon noo soo daaya labaatan noo soo daaya toban noo soo daaya maxaan ku idhahdaa nabad baan xiraynaa waa dhagarti gaalada ha ka diidaan jahaadkooda ha kusii adkaadaan annaguna haddaan nahay geesiyaasha bariga africa ama dhammaan soomaaliya waan iniisoo ducaynaynaa haddii ay noqoto meel iniisoo marna aan helo waxaan inagu kordhinaynaa mujaahidiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anna uu magaceegu yahay ugaasasa macaliliibaan oo ugaasada ku dhaganka sharaada islaamka bariga afrika aan ka mid ahay waa halkaan ka bogaadinaynaa jabka gaalo jabtay oo maraykan u weyn yahay guushay ka gaareen walaalaha anaga muslimiinta oo falastiin waa dhabar adeegteen maxaan ku yidhaha ilaahayna wuu idin gargaaray habeenne dharaarana idinkama sahanaynin do-ada idin garab taagneen gaabka iyo guush aad gaarteen waan bogaadinaynaa ilaahayna waxaan idinku barinaynaa inay intii dambena ilaahay noo wada dhammaystiro guushaad gaarteen keligiina ma gaareen muslimiinta dhammaantooda u gaarteen waxaadna ku gaarteen sabarkii iyo dulqaadkii aad muujiseen shan iyo toban bilood muddada ah dhiigbaha idinku socday gaalo dhiigbaha iyada uu ku dambeeyey wayna ku jabtay ilaahaynu ku daleeyey waa tan dabkeedii hoolayga adan arkayno insha allahu tacaala ku sabartama waa idinku soo dhawaynaynaa garabkiinaan nahay walaalihiin habeene dharaar ma hurdaynin waa idinla durtaagnaan ducoodu insha allahu tacaala aad baan ku faraxsan nahay walaalihiina soomaaliya bariga africa jahaadka ka wado habeene dharaar waa idinsoo firinahayeen waa in idin ducaynahayeen haddana waa idinku faraxsan yihiin walaalaheena guusheen waa guusheenadii guushay gaareen waa taanadii waana ku faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu waxaan halkan ka bogaadinaynaa anoo magacaygu yahay naqiib maxamed nuur xirsi naqiib ka mid ah nuqubada gobolka gado halkan waxaan ka bogaadinaynaa ama aan ooga hambalyaynaynaa ama aan ugu ducaynaynaa falastiin guulihii ay ka gaareen iyo horumarkii ay ka gaareen gaaladii sahnuuyiyiinta ahayd oo weerarka kusoo qaaday muddo laga joogo shan iyo toban bilood oo awoodda iyo xoogga isbidaysay maraykanna uu dabada ka riixahayay iyo gaaloo dhan ay dabada ka riixaysay oo ku dhaaranaysay waxaan ka dhigaynaa falastiin meel la deganaan jiro gubad ahaan ka dhigaynaa haddana isu bedeshay baryo iyo gacan hoorsi inay keenaan oo ayagu nabad iyo maslaxa ay raadiyaan halkaa falastiintu ay u taagan tahay geesinimo iyo calool adayg aan la loodin karin ay sheegteen lana soo baxeen annagana ay noo muuqato waxaan allah oga mahad celinaynaa inuu jebiyey yuhuuddii sahanuuniyada ahayd iyo gaaladii saliibiga ahayd sida maraykan iyo yurub oo garab taagnayd ilaahay inuu jebiyey ceebeeyey annagoo doorkaas ku faraxsan kuna garab taagan falastiin ooguna ducaynayno ayaa waxaa noo muuqata meel kastoo ay joogtayba gaalo inay sidaasi la eg tahay maraykanna waa kan gubanayo goboladiisii ilaahay baa awooddiisa tusay inayna awood lahayn gaalo maraykanna waa gubanaya ilaahay waxaan ka baryaynaa hasiimada iyo jabka iyo dulliga ilaahay inuu u kordhiyo oo u siyaadiyo oo dhulka uu ku jiido baabi'iyo oo xaqa iyo sharciga iyo ay ku tunteen iyo awoodda beenta oo ay sheegteen ilaahay inuu tabartooda tuso allah baan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala markana aan eegno salaadiintii waxgaradka jubbada hoose bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal waxay la jooga salaadiin iyo waxgarad ka tirsan golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan falanqeyntan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala nasriga iyo guusha allah oo muslimiinta ku manaystay iyo sidoo kale guulaha kasoo bidhaamay magaalada khaza ugu horreyn waxaa aan soo dhoweynayaa suldaan macali maxamed cabdi duuba afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaane kusoo dhowow idaacadda islamiga andalus alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزاه الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى وكل وهي إذا عدى أندلس وأنا إذا كما هد علينا الله سبحانه وتعالى أنا كما هدسن إن شاء الله تعالى ما هد أن لكوبي كرن وحيسكاله الله ثم وحيسكاله مجاهدين ته iyo muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ayaan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala haddaan guda galo walaalaha muslimiinta ee khaza waad baa macnaha inoo dhibaysay duqeynta lagu haayay iyo dhibaatada ku dhacday dhibka idinku dhacay annaga ayuu nagu dhacay maanta faraxa aa faraxsantihinnana waa idinla faraxsannahay si guud muslimiinta caalamkao dhanna maanta way ka faraxsan yihiin ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ogsoonnaa marka haddii la sabro oo la dhabar adeego oo cadow liska dhiciyo oo ilaahay la tala saarto guusha allah subxaana wa tacaala asaa ballan qaaday wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waynoo gargaarayaa mar kasta oo la is imtixaamo imtixaamka bacda alimtixaam waa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi intay la eg tahay kurbada ay haddana waxaa la ekaanayso fudeedka ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waad baan u faraxsannahay khazo waan ognahay duulaanka ay ku soo qaadeen saliibiyiinta ee yuhuudda iyo xulufada maraykanka iyo yurub oo dhan wax u kala hara muslimiinta khaza ma laha maantana alxamdulilah rabbialcaalamiin iyagoo kufaar ah oo dullaysan oo daliiliin ah intaas oo duqeyn ay ridaayeenna waxay raadinayeen dadkii gaalada ahaa oo laga haya yuhuudda marna way ogaan waayeen marna way heli waayeen gacanna way kusoo dhigi waayeen ilaahay fadligii marka maanta alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan allahna subxaana wa tacaala ballanqaadkiisa waa mid dhab ah muslimiintaas khaza maanta waan la faraxsannahay mar walbana waan la faraxsannahay muslimiintao dhammaanna way u faraxsan yihiin waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala ha idin sugo annagana allaha na sugo guusha iyo nasriga aad gaarteen ilaahay subxana wa tacaala mid waarta allah ka dhigo gaalana siday maanta u jabtay allah u jabiyo insha allahu tacaala waan ducaynaynaa midda kale waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ah inay diinkooda qaataan oo diintooda ay ku dhegaan oo diintooda ay u dhabar adeegaan maadaama annaga nafteenna bariga afrika maanta cadow uuna haysto gaalo ay nagu soo duushay badaheenna maanta gaalo la siiyey xabashi la siiyey dadka muslimiinta marka inay diyaar garoobaan cadowgooda se iskaga dhicin lahaayeen ay ku talagalaan walaalaha khaza adku macnaha waxay inoo noqonaysaa cibro iyo waano waxaan umalaynaya cirkaa laga duqaynayey taangii aan xisaab lahayn baa maalin walba lagu weerarayey shuhadada waad maqlayseen idaacadaha islaamiga kheer allaha siiyo tirada intay maraysay ay gaartay shuhadada wallaahi aad bay noo dhibaysay habeen walbo markii idaacadda la shido waa murug iyo tiiraanyo iyo oohin baan ku seexanayn limaada walaalahan waa muslimiin waaye waxaad maqlaysaa soddon baa la dilay waxaad maqlaysaa maanta afartan baa la dilay maanta waxaad maqlaysaa lixdan iyo xoogaa bay shuhadadii gaartay intaad arkaysaanna way ku dhabar adeegeen diintoodii way u sabreen way dulqaateen cadowgoodina waxaa waay asoo dulli ah oo maanta daliil ah ayuu ayuu iska istaagay ayuu cararay macnaha uu dib u dabarjabiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi sayuhzamu ljamc wayuwalluuna dubur in sha allah waxaan leenahay say khaza oga jabeen waa gaalada way jabeen biidni illaahi tacaala meel kasta oo muslimiinta ay joogaan sidaas ayay ugu jabayaan marka dadka muslimiinta ha dhabar adeegaan oo allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa ha ha qaataan allah wuxuu leeyay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidni illaah arbadana macnaha koox yar ay ka ad- macnaha ka adkaatay koox badan waa sida maanta khazo aad ku arkaysaan khazo walaalahooda ku hageersanaa oo sheeganaya magaca muslim hal qaado oo biyo wax siiya ma laha hal qaado oo raashin wax u geeya ma laha dabcan hataa xuduudadii waa laga xirtay een, hawadii waa laga duqaynayey een, dhulkii waxaa uga socday dabaabaad caruur waa la xasuuqay waayeel waa la xasuuqay dhallinyaro waa la xasuuqay guri waa la xasuuqay saa ay tahayna waxaa weye qofka diintiisa qalbigiisa lagama saarayo waxay go'aan qaateen een, walaal aan dhegaysanayay maalin gabar Fas- Fa- falastiin ah waxay leedahay haddayna duqeeyeen iyo haddii guri naga baabi'iyeen iyo hadday owlaadeenna iyo wiilasheenna ay- ay ay shahiideen qalbigeena may diinta ka bixin karaan bay dhahdeen waxaad dareemaysaa marka qofta iimaaniyadda intay la egta macnaha iimaaniyadda iyo ruuxa allah subxana watacaala uu ku beeray ayaad dareemaysaa intay la eg tahay marka ikhwaani qofka ma aha wax layska yeelyeelaya waxaan ma aha wax uu qofka iska samaysan karo ilaahay aan weydiisanno tabaad aan weydiisanno waayo hadda ilaahay tabaad weydiisato ilaahay uu ku sugo laba unbaad adi mid unbaad qaadani imaa inaad shahaado hesho ilaahay uu ku naxariisto shahaado adduunka oga baxdo imaa inaad nasri iyo cizi ku noolaato wax u dhexaynaya male marka dadka muslimiinta si guud waxaan dhihi lahaa walaalyaalo cibro aynoo tahay marka insha allah dadka muslimiinta guud meel kasta ay joogaan mujaahidiinta ha sabra oo dulqaata allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu umahadsan yahay suldaan macali maxamed ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan cabdifataax xasan maxamed xogeynta golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose bismillaah waa ku dhowahay maadaama nahay odayaasha gobolka jubbooda hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan u arkaa guusha ay heleen reer khaza mid aada u weyn farxadda ay leedahay muslimiinta dhan inay ku farxeen maadaama shan iyo toban bilood ay duqeyn ku socotay duqeyntaasoo wax loo reebanin oo lagu laayay barmageytada muslimiinta ahayd haweenkii iyo caruurtii dhammaan lagu laayay maantana ilaahay guul uu ka siiyey aada baan ugu faraxsanahay wuxuu u dhigan yahay jab aada u weyn maxaa yeelay waxay sugayeen mintiyaah wuxuu sugayay inuu ciddaan baabi'iyo reer khaza oo dhulka dhigo kadibna ay u hoggaansamaan midii inay waayeen shan iyo toban bilood ayay duqeyn wadeen maadaama ay ku keeni waayeen wax guul ah maxaabiista ay raadinayeenay heli waayeen taasaa dhabarjab aada u weyn u keentay maadaama uu iscasilay midka maaliyadda iyo midka amniga uu aada u caroodeen markay arkeen nimankii oo bannaanka u soo baxay oo hubkooda garwaysan baabuurta wataan niman aada u qurux badan ay yihiin maad hataa fa- nimanka ay wareejiyeen ay yihiin dad qurqurxa maalintii la qabtay iyo maanta maxaabiistii ay ahaayeen aada u wanaagsan markay soo deeyeen ayay ka naxeena is iscasileen waxayna filayeen in ay dhabarjab sameyn doonaan oo il- muslimiinta ay baabi'in doonaan oo gobolka ay qabsan doonaan taasina waayeen markay arkeen inay ummadda soo een, farxadda iyo dabaaldega iyo heshiiskii oo ay diidi jireen hadda ku qasbanaadeen inay galaan muslimiintana waxay u dhagan tahay guul sabarkaas aad baa ilaah u sugay waxaan leenahay een, ilaah baa sugay ibaadkan ilaah iska leh waxaana nasrigana xagga ilaah ayuu ka yimaadaa dadkaasina muslimiinta ee reer khaza shan iyo toban bilood ayay duqeyn u adkeysanayeen qabowguna la jiray intaasay ku sabreen oo ayna banaana u baxin inta ka shahiidan waxaan leenahay ilaah shahaadada ka aqbalo inta dhaawacana ilaahay ha jaraxtiro waana aada thabaad ilaah uu siigo waayo nasrigan ilaahay ha bixiya waa lagu sufeyn karaa maxaa yeele dhaqaalaha ugu badan waxaa la leeyahay waxaa bixin jiray maraykan maka maraykanana cuquwad ilaahay u keeno musiibo oo dab ah los angeles aan laga taageeri jiray waxaana leeyahay dhaqaalaha ku bixi jiray een, een, reer yahuudda falastiin israa'iil ay ay hubka soo geli jiray dhaqaalaha ay meesha ugu bixi jiray saddex kameelood waxaa la leeyahay laba meel waxaa bixin jirtay maraykan maraykan hadda dhabarjaba ilaahay u keenay wuxuuna u soo diray dab ayuu ku halaagay iyo qawow taraamana hore u sheegay markuu guusha een, meesha soo galo inuu dhaqaalaha jaran doono uu ku wareegi doono siduu maraykan u horumarin lahay maadaama uu dagaaladan ay ku basbeeleen ay ku hantabeeleen maxaa yeelay dhanka oo ii sheegay dagaalka ruushka iyo ukraine dhaqaalo badana ugu baxay dagaalkana dhaqaalo badana ugu baxay trump wuxuu sheegay inuu ka laaban doono gacmaha uu ka laaban doono ilaahayna fadligiisana dabo ayuu u keenabo dhaqaalaha meesha uu los angeles meesha ugu badnee laga bixin jireen los angeles waay dhaqaalahaasan ilaahayaa dab u keenay waana baabi'iyey waxaan wax tabarna u waayeen inay dabkaas demiyaan muslimiinta waxaan leeyahay dhabar adeega ay sameeyeen reer khaza inay ku daydaan maxaa yeelay gaalo waxa ay hayaan waa malo awaal iyo dhaandabagaal maxaa yeelay waxa- wax wax dilo waa allah wax guusha bixiyana waa allah allana wuxuu leeyahay waalcaaqibatu lilmuttaqiin dhabarta dambena waxaa iska leh muttaqiinta cirabta dambena waxaa iska leh muttaqiinta dadka muslimiinta waxaan leeyahay gaalo waa ujeedaan waa jabtay waana dhabar jeedisay yuhuudda istiigdaagii ee wada iyo kibirkii meeshuu ka baxay maxaa yeelay waxay qaateen heshiis ay ku dullooween ay oo aada u dulaysan yihiin ay qaateen ayna sugayni dhibantaniyaahu hadda wuxuu sugayay inuu uu guul ka gaaro guushiina wuu waayey heshiiska aad mar kasta lagu soo celcelinayo hadda qaata isagoo dulaysan muslimiintan waxaan leeyahay allah nasrigaas keenay walaalahaasna thabaadkaas ilaahaa siiyey insha allah waxaan u rajaynaynaa guul ayaan u rajaynaynaa aad buu mahadsan yahay suldaan cabdifataax iyo kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa nabadoon ibraahim shariif oo asna ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa ku dhowahay eh, idaacadda al-andalus eh, waxaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka jubbada hoose Eh, waan ku dhowahay marka waadi mar labaad mar saddexaad waxaan u arkaa eh, heshiiskan qaza iyo yuhuudda ay wada gaareen Eh, in insha allahu tacaala nasriga baa meesha ka dhow aan leenahay in yuhuud hadda shan iyo toban bilood dhibaatada ay muslimiinta ku waday maantana inay heshiis ogolaato Eh, saddex maxaabiisna lagu diiyey sagaashan taas waxaan is leenahay insha allahu tacaala ilaahay cizadiisa waaye waa guul muslimiinta usoo hoyatay Eh, waan ku faraxsannahay waxaana leenahay insha allahu tacaala gaal meel allaale meeshay joogtana waa jabeen jabkan ilaah baa u siyaadinayo muslimiintana insha allah maanta waxaa lagu jiraa farxad caalamku waxaa waay farxad aan caadi anaa ka jirto waxay kaga dhigan tahay eh, alxamdulilah rabbil caalamiin. ballanqaadkii ilaahi subxaana watacaala inay heleen ay ugu dhigan tahay taasoo ah ilaahi subxaana watacaala wal caaqibatu lilmuttaqiin uu yidhi macnaha dadka ilaa ka baqa ayaa ciribta dambe iska leh marka taasay kaga dhigan tahay waxaan hadda eh, u joognaa oo farxada ama aan idaacadaha ka maqlaynaa in insha allahu tacaala dadkii culayska saarnaa in dib dalkooda ugu soo noqdo dalxiis iyo farxad iyo waxaa ka sii daranba waxaa lislahaa caalamka maanta lasweydiinaya eh, nimankan eh, muslimiinta qaza markay macnaha eh, nimankan heshiiska la galeen oo wadanka ka baxeen markay soo laabteen laabashadoodii dad xoogaa yara dulleysan oo calafilayay oo xoogaa yara rafaadsan inay ammaan doonaan waxaa yimidba dad insha allah baabuurtooda wato wada qofalaysan hub dheeraad ee wato quruxsan insha allahu tacaala oo farxad maanta ma- goob walbo ay ayaga ka baxeen ciidama lagu soo daadiyey waxaan is leenahay insha allahu tacaala islaamku marna ma dullow insha allahu tacaala waa cisoobaya insha allah guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiise laad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشاد